Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Somalilan Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici ayaa xariga ka jaray xarunta dhismaha kulliyadda tababarka macalimiinta oo laga hirgeliyay magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somalilan. Dhismahan cusub ee kulliyadda tababarka macalimiinta waxaa iska kaashaday hay-adda UNICEF iyo wasaaradda waxbarashada iyo sayniska maamulka Somalilan waxaana maalgeliyay hay-adda iskaashiga caalamiga ee waxbarashada HBE. Dhismahan cusub ee kulliyadda tababarka macalimiinta waxa uu ka kooban yahay qaybo kala duwan sida hoyga macalimiinta dumarka, shaybaarka, rugta akhriska, iyo goobo lagu nasto. Maxamuud Maxamed Xasan ahna xubin ka tirsan madaxda hay-adda UNICEF ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixiyay xaruntan cusub.
Waxaan aad ugu faraxsanahay in aan maanta ka soo qayb galo anigoo matalaya hay-adda Save the Children furitaanka qaybaha lagu daray xaruntan Teachers Training College oo ka kooban shaybaarka hoolalkii ay ablaha seexan lahaayeen dormitriya I mean muxuu ahaaye hoygii ay hablaha seexan lahaayeen iyo meeshii wax lagu cunayay ee ahayd dining hallkii intaas oo lagu kordhiyey collegekan teachers training collegeka oo ay faangaraysay oo ama ay maalgelisay donorka loo yaqaano g b e da global partnership for education aan fulinay hay-adda save the children iyo wasaaradda waxbarashada ay si joint u fuliyeen waxaan aad ugu mahadnaqayaa donorka maalgeliyey mashruucan iyo wasaaradda wada shaqayntii wanaagsanaad ee na dhexmartay wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda howlaha guud oo ayagana ka qayb qaatay muxuu ahaye in la hubiyo collegeka in loogu talagalay sidii standardka dhismihii loogu talagalay standardka sidii standardka ahayd waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta uu noo gabagaboobay shaqaas ay noo gabagobday oo maanta la furay madaxweyne ku-xigeenka uu noo furay iyo wafdigii uu hogaaminayay waxaan aad ugu faraxsanahay in hadda wixii ka dambeeyo ardada weliba qaybta dumarka ah ay seexan doonaan macalimiinta loogu tababari doono halkan ay halkan hooy u noqon doonto oo wax walbana meeshii librarygii iyo meeshii wax ku baran lahay iyo halkii wax ka cuni lahaynba ay halkan ka wada heli doonaan madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici ayaa u mahad celiyey hay-adda unisef isaga oo sheegay muhiimadda ay u leedahay macalimiinta xaruntan cusub waxaan maanta halkan joognaa xadhig ka jalaynaa qaybo badan oo lagu kordhiyey hoyga tababarka macalimiinta qaranka somalilan iyadoo saad la socotaan waxbarashada tayadeedu waxaa aasaas iyo sal u ah in macallinka carruurta xudhigaya isaga la awoodeeyo oo isaga la tababaro saa darteed waxaa halkani u kala wareegaya ama la wareegaya oo wasaaradda howlaha guud ku wareejinaysaa dhismayaashan halkan laga dhisay ay ku wareejinaysaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxaan runtii inoo mahadnaqaynaa hay-adaha aad inagala shaqeeyo waxbarashada hay-adda la g b e iyo safe children iyo intii kale soo raacda runtii oo howlahan iyo howlo kaloo badanba qaranka mar walba inala garab taagan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan jecelnahay inay xafiisyadu naga gaadhsiiyaan mahadnaq aad iyo aad u qarqaaran inay gaadhsiiyaan baan codsanaynaa wixii laynoo qabtay ee laynoo dhiso inay laashanno oo aan ku fara adkaanno oon dhowranno oo nin walba oo garto waxaan isagu leeyahay oona laga dhigin xoole looma wayaanoo dowladdaana laydhaayo kursigana kursiga la aggaa loo tuuro